bismillaahi raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu akhyaaraya miinfa ila ka dhowaada warka hamiignima idaacadda warsana qodobaday isinka dheegi doonta haddii ilaha yarownona sinkahaynaya walibaa ku mid ahaa koo ku mid ee kaamaamka kayaalo magaalada baydhabo oo abashaa kuweerahayta qoysasaa ku barakahii dalkaasiytiya yemena oo hadeeri baydhaba maamulka gobolka bakool oo suku warbiya booqashada madawiinaga maamulka koonfur galbeed usuhudurkarooga al-shabaab iyo weliba dad oo la dhaqatay oo ka dagaalama hiiraana waxaanu ku mid ah walgorodka beeloo ka dagaalama deegaano hooseedo degmada matabaan iyo ka baaqan ah golol nabadeeda dowladda soomaaliya oo yaasaartii amar ka socda hay-ado caalamiga ee odegow muqdisho jubbaland oo yaanya ku jawaabtay wararkii wasaaradda arrimo guda gabaryahirnayti dharka migilka oo laka qobdi ama laka bandhigi gaalka ayaa wakiilka cusub ee qaramada midoobaya oo socdaalshaya anka horeyti soo kasaaday puntland akhbaaraadka banaanka raadiya warsana singhayton waliba ku mid aha doono muhaajiriin wedi oo yo isku dhega tirtay xanabaada talyaaniga
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiignimo dhugoonsadayaala isniinha galahayto axadniya bahayta taariikhdina yeeta toddobada bili toddobaad ee sanadka lamada kun iyo toban sagaalka aanasay weliba iyo hayana qodobadii warkaana hamiignama haddana ka dhowaada sogii iyo faah-faahsana kabilaawna koo ku mid ah muuragashiimeedka kayaalo guda magaalada baydhabo iyo abashaa kuweerahayta kaamka hindhoolyaalka ee al-aamin weliba isku midaya muuragashiimeedka kayaalo guda magaalada baydhaba weliba ka noola boqol iyo afartan qoys weliba new york oo waadahayana nolol humada yahay wajahday dhiniga raashinka iyo weliba biyo haddaba qaar ku mid ee qoysaska degan kaamka sayti oo uu soo horka haya horjoogaha iyo weliba yo booqdana idaacadda warsan ee baydhaba weliba yo ku hadlana dhibaatada ka haysata kaamkasaya haddubaa ka horjoogaha kaamka sayti sayiid cusmaana gaaboba weliba uusu sheegay intii kaamka sayti iyo ka noolinga qoysas tiradiyo iyo diirasa boqol iyo afartan qoysa waanayo degayin muddo ka dhow saddeed sana intii marwalla ku sii soddon qoysa oo ku mid e dadka hindhoolyaalka ee ka nool kaamka sayti soddon qoysa waa siduu soodalkan dhikay weliba hadashay soo sii wadid intaa sayti usoo ka daraya intaan jarna hay-ada samafalka ee oo gargaaraha deersi kaamka sayti markalo kuraawa booyado biye oo walaalo shoogsadag aysadanga alxamdulilaahi may fadaane arday kaamka indhooliyaasha alaamin gudoomaha oo anaka ah marka may unto ardayn koynay kaamkii oo baahadiis iid iid arday baahadan indheerati oo arday dadka raashinka gaadahayan dadka suulsaarka lasihay boqolyoonay afartan guus unago ena ya arday mayninosihay suulsaar arday soddon qof arday haddii ilaahay bar sidisana yaa arday gabalkaas degana booyi oo arday walaalniisadagaysidi muushmaayi iyo samafal oo bii arday baadnin dhigaaso biina siyaas majarta dhinaga kaleda eedan weliba isu ku midaya dadka booqday geeka idaacadda warsana oo soo ka noola kaamka sayti weliba uusu sheegay intii hawajahadi baaxa ee danwiinga iyo ona ee hindhoola weliba uusu sheegayaa intiin shaqaysada korna welibana hadalsha intaasaytii usoo ka daraya intii gargaarka iyo weliba maamuladii iyo dowladda kusugayanga iyo kuwayanga madoomay umbaahangnaa langdhabowna maydheri lam udub dhatiyo mafadheedaw baayahana galli oongana gali hindhoolayaashiya ena hindhoolayaasha iyo kaamki alaaaminya ena intaasuna fadhiina langeeko biina siimile oo sadaqaada lanka ilaahay baan oo andoori deemaridihayti arse dagaaw lilfaguray wal masaakiini nilari masaakiintahaytiunahayni oo ilaahay maadle dad ilaahay maadle nagu yimid dhalaalo ilaahay la soo hoy bustilay baaburta ningaado hoy unu may fadaane baahan baahadaan naani deero fadaan gurina unu gurigaasan hay naani noole naani deero fadaan unu muslunka liyaal masana wanu margo ilaahay maadle ninku marina may fadaane nin ogaada qoysaskan hindhoolyaalka eh yo eed uun ka obaadahay nololxumada ha wajahdi dhinaga kaleed waato suuban waliba yo ku midata dadka hindhoolyaalka eh waliba niya ku hadlaya dhibaatada ankuwiin ee ka haysata kaamka siya oo lanka magadari kaamka hindhoolyaalka ee alaaminga iyadoonanka dambeyntii dadka gargaarya weediday dadka sheegana nahay wali dhibaate unageeg dhooshiska unyahay lankale kahay majar boodadana dhamayahay dhilgagana dhamayahay dhulka fiiragana mahay koraan dhooli ena mashaga isaga korn ee biyo ambaahangna raashinka ambaahangna walwelb walgeeg ka walma aan raabta shaahay chaayge wahawaay hadda halkun seen ka dahooysa dhadleew ee walaal ma imbaahangna inay raashinka degdeg ee biyo biyo iyoonay raashinkaneen kudhi badan madob ee maaragneed yaalkan iyoonay dhalida dahaba ku leedahoyna ininaaneen gargaariyon baahan maamarkiinka horeyti dadi kaamlaye qodsho la dheega waana weli injarna hay-ad ama dowlad walanqobatay warar dheeraad ayaa waliba ku bahaya dagaal khasaare jeysadiyo hubno ku tirsanka al-shabaab iyo weliba dad howlo dhaqata ka dhex maray deegaano ku tirsanka gobolka hiiraana dagaalkaasi gaare waliba sunkuriyayo deegaanka kiyala intaan dhehayta degmooyinka halgan iyo weliba bulaburda gobolka hiiraana waliba nala sheegayaa intii usu socday dagaalka saytii muddo saada e warbaahinta dowladda sheegtay intii ugu dambeeyay dagaalka sayti kureeda marakey al-shabaab dadka hool dhaqatada ah iyo weediyanga hoola aabbahaado dadka hool dhaqatada haya ku diidii arrintaa sayti dhinaga kale dahaana kumida dadka deegaanka oo la hadlaya warbaahinta dowladda ya sheegay inta la dilay shan ku tirsan xubno al-shabaab ah kureeda marakey dagaalka hoogga lah iyo sumeelo ka dhacmaray horeeya waliba deegaano iyo weliba degmooyin ku tirsanka gobolka hiiraan iyo weliba shabeellada dhexe waliba kudhiyay dagaal aan dhehaya al-shabaab iyo weliba dad kaleed israwirsiday oo lamaga bahi maawisleyda hanasayti oo sheegay intii al-shabaab dhibaatayo kulakulumanga maamulka gobolka bokool waliba soo ku warbiyaya booqashada madawiinaga koonfur galbeed degmada khuduro soo karooga degmada hudur ee gobolka bakola maalintii lamaad ee weliba rooge wafduhuus hogaamiyo madabiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiisa xasana maxamed laftigarana ujeedka madabiinaguusuunseeda degmada huduraya ee unkuurgalowka xaalada degmada madabiinaga yaa kulamo waliba usu lugaalidaya qaybo shal duwan ee bulshada iyo weliba maamulka iyo ona kubada hadlay xaalada gobolka bakola gaar ahaan magaalada madaxda ee khudura maxamed maalin axmed gudoomiyaha degmada khudura iyo warbaahinta ankuwarbiya kulamadausoo laga adaday madabiinaga iyo weliba wafdisha iyo welibana sidoo kale gudoomiyaha usu sheegaya intii madabiinaga hadagooyow iyo weliba shidhaxdhaga usu kasoobiya meelanka adeego bulshada degmada khudur ee gobolka bakola
shalay ilaa hadii fiyo madaxweyne koonfur galbeed wuxuu hogaamiye wasiirihii labaanla jaran iyadan macnaha elaan ka dhaway barnaamijyadaas barnaamijyada magaalo khudur kusoo kuurgalow nabadgelyada iyo waalboodka macnaha magaalada kuurgalow ilaa shalay ilaa haddan iyo fiyoda marka iyadan macnaha barnaamijyada barnaamijya deegaanka waa taragne waana macnaha gaabtaasaan ka dhawaya jira madaxweynaha maanta sheeway baateeday horta gobolka boqol sideed boqol oo koonfur galbeed ka jira madaxweynaha aniise goboladii kadib gobol boqolkumada macnaha hudur magaalada hudur marka aniise booqada hagaagay madaxweyne maaya kanoor marka aniise boogada marlafaadi marsadkaa markasa boogada muhiim waaye qorshihiis wayba muhiim ah aniise macnaha digaagka abiri abiri dadka kaloo macnaha dhaamare baahida ogaada armawasa macnaha muhiim ah walausi waxaana ilaa shalay kulamada yawaa maamulada la shirin hor bulshada la shiray dhammaan ciidamada saraakiisha lasii shiray marka dhiibdhiiba macnaha kii dhiibaa kala duwan dhammaantoo la shiray gaayoo dhan way la kulaadaa waa qobadka lawada meelayso barnaamijyada ku keedayay waa mid rakajaay marka iyadana macnaha warqobad ilaahay oganika tan madaxweynaha kowitaansheen kolowshe walwina niyate muhiimadeaneedas insha allah barnaamijkaas ayaa dhinkuur galay madaxweynahana washijahay waana alxamdulillah waa nabadgelyo magaalada madaxweynaha geeka magaalada dhaxloohay uganadiyayare barnaamijyadaasa gala doona waa arintadaaso hawana sheeg madaxweynaha ani degaaleed magaalada hudurmaanaa goodoonta jarte nimanka nabadiidka ay goodoomiyeen horeyna lasoo leetana wana sheegi marka insha allah waa gobaddeeduba kumada taadilaere in maanaa barnaamijyadaas waa ku qabada jiidka fiiro ka farfadee qabta yaa ku hadlay soo hadlay jeesii wadada gudoomiyaha iyo weliba usubaaqan diray bulshada koonfur galbeed intii ooska taladan waani kubada shaqeeyana amniga deegaanadiyo haweenshayd waa dhammaan bulshada koonfur galbeed meerkadka noole ani oo nabadjiyadaas ka dadaala anigoo lankas maanaha laguna iibtiirsukukeedente deegaamada masalaan meerkadsudan shaabkoyba kabaagane ani nimankaas nabadiidka layskuray maana lankada inkusuga
waa safarkii lamaad ee madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed sugaseeda degmada khudurad tan iyo weliba markalan dooraday hogaanka koonfur galbeeda dowlada soomaaliya iyo warkhadan dirti hay-ado degowa herada halana ee caalamiga ee sida qaramada midoobaya midooda yurub safaarado shirkado duulimaadyada iyo weliba dhammaan hay-ado kale ee caalamiga warqadan yaa la koogeysiyaye ini magaaga garoonka diyaarado isticmaalana kaansahda eh ee lambedeli oo eh diyaarado caalamiga ee aadan ade balse iyoon isticmaalna garoonka diyaarado caalamiga ee muqdisho warqadan iyo weliba caqubada iyo xafiiska wasiirka wasaaradda baabuurta iyo weliba duulyowka ee hubada soomaaliya oo la kasheegay intii tallaabadan lonka golliye intii laka maamusa madaweynigii hore ee soomaaliya aadan cabdulle cusmaana qoysasa ku barakahya dalka saytiya yemen iyo weliba yohadeerana magaalada tambaydhaba waliba aan infaafayay waryagan cabdirashiid axmed ibraahim rashka dagaaladii ku dareeray dalkaasi yemen waliba iyo saameeya ku helidana dad badan oo ku noolaya miilasay walibana sababaya bugtaal badana qaar ku mid ee dadkii xaquuqahi dalkaasi yemen iyo waliba iyo hadeerina magaalada baydhabo oo harun ku miilgaaran ee koonfur galbeed soomaaliya walibana dadku iyo sheegeen iniyo muddoiyo ku noolayaan miilasaya balse iyo unhaadu ay tiiniyo sii rogan miilasaya waliba iyo kumid noqdana barakaacyaalka ku nool duleedka magaalada baydhabo inkastoo iyo raji weynaayaan iniyo helo doonaan gargaar degdege haddaba axmed aadan yarow oo useeyay horjoogaha kaamkaasi iyo waliba usi sheegay ini kaamku iyo ku noolyan inkubadan siyitun qoys oo intio badan iyo hoqwehanga yamana balseen haysana walgargaare
aaaa gaabilo ama la sii gaabilee lahaynay gaabilaadii eedahaykina waaysagna wali kidhiyay arrintaasitu qobsadayna kasuwaaysagna eedooy waliyo haneenku maqonya malle musquliyoonaydo maylaaraa injectiontaniinsunum dhowaanyahayti markii wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo daafurtay mashruuc dareerow ee muddada saddex biloodeh kaasi oo lankataragalay dadka bugtaale ee balse weli linjeersina dadka lankataragalay gargaarkaasiya idiyadan maasanta rashka dowlad goboleedka jubbaland yan waliba iyo jawaabyo kubiidii war-saafadeedkii akubahi wasaaradda arrimo guda ee soomaaliya taasaytianolon ku hadalaya habraaga doorashooyinka jubbaland oo la kafadaya intii jubbaland iyo hoggaansanta warka wasaaradda arrimo guda ee soomaaliya yaa ku koobinaya ilaa shan qodob iyada oona la faray maamulka jubbaland intii oo rahanga habraaga wasaaradda arrimo guda ee soomaaliya ee doorashada haddaba maamulka jubbaland ya jawaabha kubii barsaafadeedka sayti iyo oona sheegay inta gebi ahaanba iyo kor jeystanga warkaha kubahi wasaaradda arrimo guda ee soomaaliya war-saxafadeedkan kubahi wasaaradda arrimo guda ee jubbaland yaa laga sheegay inta dowladda ee soomaaliya maalmooyinta dambaytaba iyo adeysatay intii fargelinya kasoo bihayta dastuurka maaliyado amniga ee dowlad goboleedyada gaar ahaan kan jubbaland jubbaland yayaan war-saafadeedkiiyaa ku saartay waliba ku koobanaya ilaa saddex qodob sida oo kalena laka sheegay intii doorashada jubbaland iyo haata hulowka xubno baarlamaanka doorashada madaxtinimada meelolaka gabudo iyo weliba amniga intabiya mas-uuliyadda iyo isku saarahayta jubbaland hanukumada walgorodka beelo ka dagaalamaya deegaanada hooseeda degmada matabana iyo waliba yoo ka baaqeena golol nabadeeda waryaegana bashiir cabdulaahi cusmaan yaa faahfaahinta war ku miilan inku diri odayaal iyo waxgarad kulan ku yeeshay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegeen in dhowaan ay tegi doonaan deegaano hoostiga degmada martabaan ee gobolka hiiraan oo dhowaan ay ka dhaceen dagaallo dad badan ay ku dhinteen dagaalla ku dhex maray dad walaalo ah inta u dhexaysa guriceel iyo matabaan iyo maxaas iyo beledweyne dadka walaalaha halkaas wada dega dadkaasoo marka hore dad muslimiina ah marka labaad dad walaalahoo isla dhashay oo meesha wada dega ah dagaala beeleed wax badan soo laalaabtay intaas arrintaasaan maanta baa ka diraynaa annagoo odayaashii ka soo jeeda degmada maxaas ee gobolka hiiraan ee haddana ku sugan degmada beledweyne waxaan dadkaas walaalaha ah ee guriceel iyo matabaan ka soo jeeda aan u diraynaa baaq nabadeed waxaanan u istaagnay maanta haddii ilaahay yidhaahdo inaan maanta baaqii nabadeed jeedino birirtoo ugu horraysana aan ku baxno meelaha furmaha ah ee dhibku ka jira ee dadka walaaluhu ay degan yihiin inaan aadno insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nala garab galo ou arrintaas noo fududeeyo asaga alla awood iskale dhibaatooyin badanoo halkaas ka jira inaan u istaagno aan u qumno habeenkii u dhaxno maalintii u taagnaano ilaa ay ka soo dhammaanayso saasaanan rabnaa haddii la yidhaahdo waxaan rabnaa inaan wax dambe meeshaas ka dhicin marka waxaan rabnaa si nabad loogu soo dabaalo in la isugu yimaado gacnaha lagu wada qabto midigta lagu qabto bidixtana lagu qabtaan rabnaa aniga nabaddaas maanta wixii ka dambeena meesha wacyigelinaan aadaynaa meeshii wuxuu ka dhaceen iyo meelaha la mid a inaan aadnana waa ku tala jirna haddii aan laydmo aniga marka nabaddaas in gacnaha lagu wada qabtaan rabnaa nimanka jooga galgaduud ama se hiiraan meelaha ka mid a sida matabaan ayaan waxaan rabnaa annagana intoo kale inay yeelaan hadday culamaa udiin leeyihiin iyo hadday ciidamo leeyihiin nabadeed iyo hadday leehin odayaal iyo hadday leeyihin caaqiliin iyo hadday leehin aqoon-yahano iyo culamaa udiinba inay ayaguna gacanta midigtaan ugula qabtaan nabaddaas ummad maalin dambana ummad aysan ku nafaynin dhibaatan dambe aysan ka dhicin waxaan jeedigaynaa gogol nabadeed qaatumada in laysugu yimaado in ummaddaas meeshaas ku halaagantay halaag damba una ku dhicin in dadkaas la nabadeeyo wax dambayna dhicin wixii hore u dhintana allah u naxariisto wixii ku dhaawacmana ilaahay ha daaweeyo wixii hore u dhacay waaba dhaceen laakiin wixii dambo in laga wada hadlo oo dhib damba uusan imaan intaasaan jeedinaynaa laba qarni saddex qarniyay socotaa meeshiiaana la joogaa nin wax ku kordhiya ma jiro waxaan leennahay marka colaadaasaan joojinno si midnimo aan u joojinno si alla kacabsile aan u joojinno annagu haddaan cid kaloo meel ka timaad naga jooji maysa annagu aan iska joojinno
galmudug iyo mataqaanaa hiiraan inay walaaloodaan baaqaasaan soo jeedinayna waa baaq nabadgelyo weligood diris bay ahayn cid isku beddelaysaana ma jirto intaasoo qarni dagaalkii socdana cid ka faa'iiday ma jiraan waxaan rabnaa inaan aakhiradeennana ilaashanno dadkeennana ku ilaalinno nabad iyo diris wanaag iyo isla noolaasho iyo wanaag intaas inaan ka wada shaqayno bashiir abdilcusmaan idaacadda warsan berdulem eediyadaan mahadsanta bashiira wakiilka cusub ee xoghayaha qaramada midoobay qaabilsan ee soomaaliya james suwaanaya weliba safar sheegan ku horeeytiisu kaseedaya magaalada garoobe tan iyo weliba marakiisu laamagaawi wararka lakuhelahaya garoob iyo weliba sheegahayana in james suwaana isu maclinta bariidka isniinta isu saada doona garoobe islamarkaasaytana kulan la qaada doona madaxweynaga puntland sayid cabdulaahi deni kulankiyo weliba lunkuwada hadla doone hoojinta wadashaqeynta puntland iyo weliba xafiiska qaramada midoobay aan qaabilsan ee arrimo soomaaliya ee unsoma welibana sidoo kale kulanka lunku hadla doone qaar kumida golo wasiirada ee puntland sidoo kale weliba la sheegaya intiyo kuwada hadla doonana hiriirka dowladda federaalka iyo weliba puntland ouson fay lahayna guriyada markibilimeya sanadkan puntland yaa sheegdi intiya hiriirkii angoyti dowladda soomaaliya wakiilka cusub ee hoghayaha qaramada midoobey qaabilsan ee arrimo soomaaliya james suwaaniya weliba horeytiusan la kulamaya madaxdanka sarayt ee dowladda federaalka sida madaxweynaga farmaajo ra-iisul wasaare kheyre iyo weliba gudoomiyaalka lamada mang ee baarlamaanka ee soomaaliya akhyaara isurunka warkasinga kooyahayo waliba idaacadda warsan ee haruntiya beledka tambaydhaba warkanano maxamuud cali cabdulaahi gaabshaae yaasin lisoosiyaya doonahan samafalka ee oo afartan kow qof oo muhaajiriin ah yaa ku badbaadidaya weliba ejibiidaya xanabaadii saaranaytiya degada talyaaniga balse saada kureeda marakay doonta sayd iyo koyti iyo qofnanan ogolaanan timila sidii suukubaha sanadkii hore iyo degada talyaaniga ee weliba yakiirta iyo maraakaba iyo kubadbaadada muhaajiriinta talyaaniga iyo weliba ganaha solala kordhiyaya qof kasta oo milasaytia gale ee talyaaniga iyada oon camro ku haysatay dalkaasayti warkii hamigna madhugunsadayaal hilagunsiinkula socotan idaacadda warsan ee baydhabo hilowantan inkadhonye warkaya weliba hasaartay shukri ismaaciil axmed shukri bidhana ano maxamuud cali cabdulaahi gaabsha ah yasin lisoosi ay dhugunsadayaal intii warkun warlamida reedion kulamaan waliba siinku tabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu hamiin fayla akhyaaraya